إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبcahm بإحsaan إلى yوم الdيin أma bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii bluq اlmaraam min adilaة الأxkaam kitaabu صalaax ayaan ku dhex jirnay baabkana baabu sujuudi sahwi wagayrihi baabkaas ayaan ku dhex jirnay sujuudu sahwigii ayaa noo soo dhammaaday oo wagayrihidaasaa bilaabanaya oo sujuudu shukrigii ah xadiidka abi bakra ee sujuudu shukrigu ka bilaabanayo ayuu darsigeenu ka bilaabanaya in sha allah wa can abi bakrata radia allaahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama kaana nabigu wuxuu ahaa idaa jaa-ahu markuu u yimaado amrun arrin arrinkaasoo yasuruhu nabiga farxad gelina arrin uu ku farxo markay nabiga u timaado khara nabigu waa dhici jiray saajidan xaale uu yahay midkii sujuudsan lilaahi allahna u sujuudsan rawaahu lkhamsatu shantiya wariyeen ila nasaa-iya nasaa-i ma ahane abu daawuud tirmidi iyo ibnu maaja iyo axmed ayaa wariyeen xadiidkan imaamu tirmidina xasan ayuu ka dhigay wakadalika sheekh naasir bdin albani samiir ibnu amiir azuhayrina wuxuu yidhi shawaahiduuba saxiix ku gaaraya ahlcilmiga gobolkoodna waa daciifiyeen sida imaamu nawowi oo kale majmuuca sharxulmuhadabka mujalladka afraad iyo khulaasada wa kadalika ibn cabdulhaadi tanqiixa marka shawaahidaas xoog ku yeelana xadiidka xadiidkaas abibakra radia allaahu canhu wuxuu faa-iideynayaa inay sunnada nabigu aheyd sala allahu calayhi wasalam markuu nabiga u yimaado arrin uu ku farxo oo uu soo gaaro arrinkaas wuxuu noqon karaa arrin asaga ku qaasa waxay noqon kartaa arrin caam ah arrinta caamka waa muslimiinta guulu soo hoyatay mathalan ciidamadii muslimiintu waa guulaysteen oo kale gaaladii waa jabtay oo kaleeto dadkii waxaweyan gaalada ah waa islaameen oo diinkii ay aqbaleen oo kaleeto farxaddaas weyn markay timaado nabiga sala allahu calayhi wasalam waa sujuudi jiray waana shukran lilah ilaahay isagoo u shukrinaya taas marka macnaheedu waxa weeye inay tahay sunno haddii arrin aad ku faraxdo ay ku soo gaarto oo aad maqasho inaad sujuuddo oo aada ilaahay u sujuuddo sidaas ayaa xadiidku tusayaa wa can cabdiraxmaan ibni cawfin radia allahu canhu qaal sajada nabiyu nabigaa sujuuday sala allahu calayhi wasalam fa adaala sujuuda sujuuddiina waa dheereeyey nabigu nabiga waa sujuuday sujuuddii waa ku dheeraaday uma rafaca ra-sahu madaxiisuu nabigu kor u qaaday wa qaala nabigu wuxuu yidhi markuu madaxa kor u qaaday ayuu dadkii u sheegayaa sababku u sujuuday nabigu wuxuu yidhi ina jibriila ataanii malakul jibriila ii yimid fa basharanii waa ii bishaareeyey oo arrin aan ku farxu ii sheegay fasajadtu anna waan sujuuday shukran liajli shukrin mahdin daraaddeed lilaahi ilaahay aan ku shukrinayo marka malakul jibriila ii yimid arrinaan ku farxu ii sheegay markaasaan sujuuday anoo ilaahay ku shukrinaya rawaahu axmeda wariyey wa saxaxahu lxaakim xaakimna uu saxiix yeelay sheekh naasiruddiin albanina xasanu ka dhigay irwaa lkhaliilka marka xadiidkanuna sidii xadiidkii ka horreeyey oo kale ayuu tusayaa nabiga sala allahu calayh wasalam malakul jibriila u bishaareeyey markuu u bishaareeyeyna wuu sujuuday shukrin uu ilaahay uga shukrinaa wuxuu tusayaa qofka haddii uu u yimaado arrin uu ku farxo inuu ilaahay u sujuudo wa can ilbaraa bni caazimi radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalama bacatha caliyan cali bn abi daalib ayuu diray ilalyamani yamanu u diray nabigaa yaman u diray si uu diinta ugu yeero dadkaas fadakara alxadiida xadiidkuu sheegay qaala wuxuu yidhi baraa bnu caasim fakataba caliyun caliyaa soo qoray radia allaahu canhum biislaamihim reer yamaneed inay islaameen oo diintii islaamka qaateen ayaa cali soo qoray falamaa qaraa rasuululahi rasuulka alle markuu akhriyey sala allahu calayhi wasalam alkitaaba warqadii oo warqadda waxaweyn dadka kaatibiinta ahee wax qora ayaa u akhrina nabiga maana sa warqadda inuu akhrinayo oo wax qora nabigu meel kama akhri jirin mana qori jirin oo nebiyul ummiya la yhahda siduu ilaahay kitaabkiisa ku sheegay marka warqadii marka nabigu akriyay sala allahu calayh wasalam khara nabigu waa dhacay saajidan xaalu yahay midkii sujuudaya oo rabbigiis u sujuudaya rawaahu lbayhaqi ayaa wariye wa aslu asalkiisuna filbukhaariyu ku sugan yahy wuxuu xadiidkan tusayaa macnihii labadii xadiid oo ka horreeyeen tuseen oo ah arrin aad ku faraxdo hadday ku soo gaarto in ilaahay aada u sujuuddo weliba farxaddaas waxay noqon kartaa sida xadiidkan baraa binu caasim uu tusayo arrin caam ah sida fiiri dad gaalo aha ayaa soo islaamay waa farxad weyn islaamkaa cisoobay waxa weyn iyagii naaray ka badbaadeen dadkaas soo islaamay waa farxad weyn weeye hadday tahay dan khaasoo adiga kuu farxadana ayadana waa loo sujuudaa waxaana tusaya xadiiska saxiixaynka bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiidi kacb ibni maalik radia allahu canhu kacb ibni maalik markii loogu bishaareeyey ilaahay inuu toobadii ka aqbalay waa uu sujuuday shukran lilah marka wuu sujuuday taasuna waxay tusaydaa marka waxa aad ku farxaydaa ama ha noqoto waxa weeyaan arrin caam ahoo muslimiinta ka dhaxaysa ama ha noqoto arrin khaasoo adiga kugu gaar ah ee shay aad ku farxdo hadduu ku soo gaaro allaa loo sujuudaa subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu saalix alfawsaan kitaabka qiimaha badan ee uu buluuqa ku sharxay minxat lcallaam fii sharxi buluuqi lmaraam wuxuu leeyahay qowlka raajixa ah ahlucilmiga aqwaashooda labada qowl oo ay leeyihiin qowlka raajixa ah sujuudu shukriga looma shardiyo qofku inuu markaas weyse qabo ee haddii farxaddu soo gaarto horaad ka dhacayda adoo ilaahay u sujuudaya shardi maahan inaad weyse qabto oo salaad ma ahan iyadu baabu salaati tadawuci haadaa kanu baabu salaati tadawuci salaadii sunnada aheyd baabkeedii weeye baabkan wuxuu ka hadlayaa salaada oo tadawuca ah salaada oo sunnada ah ayuu ka hadlayaa tadawuca asal waxaa la yidhahdaa kullu daacatin laysat biwaajibatin waxaa la yidhaahdaa daaco kastoon waajib ahayn cid ilaahay ugu dhowaanayso sidaas ayaa la yidhaahdaa tadawuc marka salaadaha aan waajibka ahayn ee sunnada ah ayaa baabkaanu ka hadlayaa salaadaha sunnadaa ee aan waajibka ahayn tukashada la tukado fawaa'id aad u waaweynaa ku jirta fawaa'iddaas waxaa ka mid ah jabru maa qad yakuunu fii addaa'i alfariidati min khalalin wa taqsiir faa'iidada ugu horayda aadna u weyn nabiguna uu sheegay sala allahu calayhi wasalam waxay kabaydaa salaada sunnadaa nuqsaantii dhex gashay waajibka nuqsaanu hadday waajibka kaa gasho ama shardiyaa dhimana ama rugniyaa dhimana ama waajibaa dhimana waxa weeyaan salaada sunnada ahu way kabaydaa taasna waxaa cadays caddaynaya xadiidka abu hurayra abu daawuud iyo nasaa-i iyo tirmidi ibnu maaja iyo axmed ay wariyeen ahlucilmiga gobolna ay qawiyeeyeen xadiidkaas nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina awala maa yuxaasabu annaasu bihi yowma alqiyaamati min axmaalihim assalaa waxa ugu horeeya dadka laga xisaabiya maalinka qiyaamaha xagga acmaasha waa salaada rabulcaalamiin wuxuu leeyahay malaa'igtiisa asagoo uga ogaal badan uu leeyahay unduruu fii salaati cabdii atamahaa am naqasahaa fiiriya addoonkayga salaadiisa ma dhammaystiray mase waa naaqis ilaahay wuu og yahay markuu saas leeyahay nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fa in kaana taamatan kutibad lahu taama hadday dhammaystiran tahay waxaa loo qorayaa salaad taam ah waajibkii waa u taam sunnaduna darajaad dheeraaday u noqoneen wa in kaanat intaqasa minhaa shay haddii waxa weeyaan wax ka nuqsaameen oo salaadii wax ka nuqsaameen waajibka ahaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam rabulcaalamiin wuxuu leeyahay unduruuha licabdi min tadawucin fain kaana lahu tadawucun qaala atimu licabdii fariidatahu min tadawucih ilaahay wuxuu leeyahay haddii salaadii waajibka ahaa qofka wax ka nuqsaamaan addoonkayga bal eega wax sunnaa ma leeyahay hadduu sunno leeyahay sunnadiisaas ka soo qaada qeybe ugu dhammaystira faradka marka sidaas loo dhammaystiro huma tu'khadu alacmaalu calaa daaka acmaashao dhan sidaasa loo qaadaya oo loo xisaabina laakiin fiiri haddaadan lahayn salaado sunnaa waxa ugu horeeyo ee la xisaabiyaana ay tahay salaadii waajibkaagii markuu nuqsaamo wax lagugu dhammaystir aadan lahayn khasaara kugu dhacaysa marka waxa weeyaan waxaa dhici karta salaadaha sunnada cadaab ilahay inaad uga badbaado sidaas ayaa dhici karta marka faa-iide aada u weyn weeye kadaalika soonka sunnada ah iyo waxa weeyaan sadaqada oo sunnada ah iyo sidaasoo kale xajka sunnada ah sidaasoo kale yihiinoo waajibaadkay kabayaan waajibaadka ayay kabayaan waa faa-iidada kooba faa-iidada labaad waxa weeyaan qofka muslimkaa darajaad sare ayuu ku gaarayaa salaadahan sunnada ah oo ilaahay baa ku dallacsiinaya ilaahay baa ku dallacsiinaya sida xadiidka ugu horreeya baabka xadiidka rabiicata ibnu kacab ibnu maalik waxa weeyaan sida noogu imaan doonta taasuna waa midda kale weliba ilaahayna waa ku jeclaanaya qofka sunnooyinka laazima sida xadiisulqudsiga imaam bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey min xadiidi abi hurayra uu rabulcaalamiin uu yidhi maa taqaraba ilaya cabdii biafdala mima aftaradtu calayh addoonkaygu iiguma soo dhowaada wax ka fadli badan waxaan ku waajib yeelay walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili xataa uxiba addoonkaygu ka suuli maya inuu iigu dhowaanayo sunnooyinka ilaahan ka jeclaado hadduu sunnooyinka laazimo ilaahay wuu jeclaanaya marka jacaylka rabulcaalamiina lagu gaaraa sunnooyinka la laazimo fawaa'idda waxaa ka mid ah sida ahlucilmiga ay baraarujiyeen gobolkood alimaamu shaadibi muwaafaqaadka juska koowaad boqol konton iyo kow safxada ah sida uu ku sheegay sunnooyinku waxay seere iyo derbi u yihiin iyo waardiyo waajibaadka oo qofka salaadaha sunnada tukanaya ka tegi ma faradkii ya oo qofka soonka sunnada soomaya ka tegi ma faradkii marka waxa weeyaan derbi iyo waardiya u yihiin laakiin markuu qofku sunanka ka tago waxaa dhici karta faradka marka dambe jamaacada inuu ka tago marka dambe haddana faradkii laftirkiisi waqtigii awalkii ka tago marka dambena uu salaadii ka tago waana arrin khatar ah fawaa'idkaas saddexda ah ayaa ka mid a fawaa'idka waaweyn ee waxa weeyaan ay leeyihiin salaadaha sunnada ah fawaa'id badan oo kalena ahlucilmigu way u sheegeen can rabiicati bni kacb alaslamiy radia allahu canhu qaal qaala liya nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigaa wuxuu igu yidhi sal weydiiso faqultu waxaan idhi as'aluka waxaan ku weydiisanaa muraafaqataka inaan kugula rafiiqo filjannati jannada fa qaala nabigu wuxuu yidhi awa gayra daalika waxaan intaas ahayn ma weydiisanaysaa qultu waxaan idhi huwa shaygaan weydiisanaa daaka waa kaas qaala nabigu wuxuu yidhi faacinnii iigu kaalmee calaa nafsika nafsadaada bikasrati sujuudi sujuudda badinteeda rawaahu muslima wariyey xadiidkan saxaabiga wariyey waxaa la ihahdaa rabiicatu bnu kacb alslamiy rabiicatu bnu kacab ibnu maalik kunyadiisa abu firaas a la yidhaahdaa alaslami nabigu la saaxiibay sala allahu calayhi wasalam nabiga ayuu laasimay xadaran wa safaran hadduu safraa iyo hadduu negi yahayba nabiga khaadumkiisiyuu ahaa wa kaana min ahli sufa wuxuuna ka mid ahaa saxaabadii seexa jirtay masaajidka qeybtiisa damboon guryaha iyo midna aan lahayn ayuu ka mid ahaa nabigu sidaas ugu khidmaynayay ilaa ilaahay ka oobsaday nabiga sala allahu caleyh wasalam kadibna madiina waa ka baxo bilaadii reer aslamee qabiilkiisu deganaayuu degay wuxuuna dhintay lixdan iyo saddex hijiriyadu markay aheyd bukhaarigu xadiidkiisa ma uusan warin oo hal xadiid uma soo saarin shanta kale umahawsitahana shanta kale oo umahawsitahana halkan xadiid ayay usoo saareen sida mundiri uu mukhtasaru sunanka ku caddeeyey marka nusqooyinka gobolkood nusqooyinka oo buluqulmaraanka gobol ah waxaa ku sugan rabiicatu bnu maalik rabiicatu bnu maalik waana khada kolleybaa naasikiinta kuwa soo qoro soo nasqiyey xaggooda ka yimid ee rabiicatu bnu kacb ibnu maalik weeye waa sidaas marka rabiicatu bnu kacb alaslamiy radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala liya nabiyu nabiga igu yidhi sala allahu alay wasalam sal sababulwuruuduna xadiisku lahaa oo wuxuu yidhi rabiica kuntu abiitu maca rasuulilaahi sala allahu alay wasalam nabigan la seexa jiray fa ataytu biwadu'ihi wa xaajatihi markii nabiga hurdadii ka soo kacay aan nabiga u keenay weysaqaadkiisii biyihii uu ku weyse qaado lahaa iyo waxyaalihii uu u baahnaa marka maadaama adeegaas aan u sameeyey ayaa nabigu i yidhi wax weydiiso taasna waxay tusayday hadyigii nabiga sala allahu caleyh wasalam waana siduu ummadiisa baray oo ah man sanaca ilaykum macruufan fakaafi-uuhu qofkii wanaag inin sameeya u abaalguda qofkii wanaag inin sameeya u abaalguda nabigu sidaasuu yidhi sala allahu caleyh wasalam fain lam tajiduu bimaa tukaafiunahu fatxun lahu haddaadnan xataa heli karin waxaad ugu abaalguddaa waa inaad u ducaydaan maahan inta abaal lagu samey inaad iska aamuso iska dhaqaajido sidaas weeye marka nabiga markan uu keenay biyuhu uu ku weyse qaadanayay iyo dantiisii uu nabigu yidhi sal wax weydiiso waa nin fiiri dhallinyaraa oo masaajidka seexdoon guri lahayn oon reer lahayn oon maal lahayn waxa weyan xoogaha maala isii iyo guri ii dhis iyo reer ii guuri midna ma uusan dhihin dhammaan waxaas oo birbirka adduun a mustaqbal ma ahan wuxuuna dareemay inaysan ahayn wax weyn oo maanta fursadan weyn oo qaaliga ah loo xisho wuxuu fursad buu ka dhigta arrintii wuxuuna yidhi faqultu waxaan idhi as'aluka waxaan ku weydiisanaa muraafaqataka fi ljanna waxa weeyaan jannada inaan kugula rafiiqo oo markaan jannada galo aan ku arko sidaasaan ku weydiisanaya sidaasuu yidhi taas waxay ku tusaydaa saxaabiga jaliilka rabiicatu bnu kacab alaslamiy waxa weeyaan himadiisa caaliyada ah meesha uu ka joogay niyada waxa uu u sacyinayo mustaqbalka uu u sacyinayo u dadaalayo waa jannada darajo sare weliba inuu ka gaaro maa jannada inuu galo kaliya xataa marka waxa weyan wuxuu la jeedaa waxa weeyaan inuu darajo sare oo jannada uu gaaro waxa weyan oo uu nabiga sala allahu calay wasalam u dhowaado mansiladiisa yuusan balla sinaanayn ilaa nabiga qof lama sinaa karee oo darajada ugu sarrayda uu iska leeyahay jannada nabigu sala allahu calay wasalam meeshaan markaa ishkaal ayaa ay ka keeneen bacdu nnaas dadka gabalkood gabalah waxay yidhaahdeen waxaan ka fahmaynaa xadiidkan in makhluuqa la tuugi karo oo waxyaalo waaweyn la weydiisan karo sida nabigoo kale sala allahu calay wasalam sababto ah waxay yidhaahdeen xadiidkan bal eeg wuxuu yidhi saxaabigaanu waxaan ku weydiisanaa jannada inaan kuula rafiido marka janna waa maxay waxa ka weyn nabigaa la weydiistay yidhahdeen maxaad uleedihiin makhluuqa lama tuugi karo janno iyo dembi dhaaf iyo lama weydiisan karo caruur iyo roob iyo caafimaad iyo maxaad uleedihiin ay yidhahdeen kuwiina diidaya in makhluuqa la tuugo oo dhahaya war allah keligiis tuuga ilmaha asaga weydiista caafimaadka alla weydiista roobka alla weydiista jannada alla weydiista dembi dhaafka alla weydiista nimankiinaan ku wardinaya oo diidaya awliyada iyo saalixiinta in la tuugo waar xadiidkan miyaad maan araga yidhahdeen xadiidkan nin saxaabi aha nabiga weydiistay jannada inuu kula rafiiqo halkaasaan ka qaadanayra makhluuqa in la tuugi karo waxyaala waaweyn la weydiisan karo aljawaab jawaabtu waxay tahay walaal xadiidka markaad daliishanayso riwaayaadkiisa waa la jamciyaa hal lafdi laguma dhego weliba riwaayadda macnaheedu uu ku xidhan yahay riwaayaadka kale keligeed laguma dhego mar haddaad ujeeddadaadu tahay xaqdoon waa la jamciyaa xadiidka alfaada kusoo aroortoo dhan markaasaa macnuhu caddaanaya macnuhu markaasuu caddaanaya sidaas daraaddeeda xadiidka musnadka imaam axmed uu ku sugan yahay raqamka toban iyo lix kun lix boqol labaatan iyo sideeduu kaga sugan yahay bal fiiri walaal waxaana ku taalla musnadka imaam axmed markuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa xaajatuka maxay tahay dantaada wuxuu yidhi waxaan idhi yaa rasuula allah ishfac lii ilaa rabbika casa wajalla rabbi iigu ergee oo rabbi ii bari saasaan idhi idan waxa weeyaan muraafaqataka fi ljanna inaan jannada kugula rafiiqaan rabaahe rabbi ii bari weeye sida musnadka imaam axmed ku sugan waana isla xadiidka laftirkiisa soo ma jeedin waxa uu saxaabigu nabiga weydiistay waa inuu ilaahay u baryo hadda taasuna waa banaantahay ahlusuna waa isla ogol yihiin qof wanaagsan oo saalixa inaad u timaado tira ilaahay ii bari inay banaan tahay culammada muslimiintu waa isla ogol yihiin waana axaadiis saxiixa ku sugan marka ee adugu janno isi maahan subxaan allahi ma ahan ma garatay marka walaala haddii ujeeddadaadu tahay xaqa inaad fahamto dariiqi nabiguna kuu caddaado sala allahu calayhi wasalam xadiidka waa la jamciyaa riwaayadihiisa laakiin hal mid oo macnaheedu qarsoon yahay oo waxa weyn adugu markaas dantii aada laheed amase muctaqadkii iyo caqiidadaad aaminsaneed ayidayda layskagama dhego waxa weyn xadiidka si xaqu kuugu caddaado riwaayadihiisa o dhan aa la jamciyaa bal walaale raajici musnadka imaamu axmed fa qaala nabigu wuxu uhi awa kayra dalika taas waxaan ahayn ma weydiisanaysa ha jannada inaad igula rafiiqdo inaan ilaahay kaaga baryo taas waxaan ahayn may weydiisanaysaa qultu waxaan idhi huwa ay mas-uuli shayga anugu aan weydiisanaa daaka waa midkaas kaasaan anugu maanta weydiisanaya qaala nabigu wuxuu ihi faacinnii iigu kaalmee calaa nafsika nafsadaada bikahrati sujuudi sujuudda badinteeda sujuudda badi anuguna rabbiyaan kuu baryayaa adna sababkii la imow aada jannada waxa weyn meel sare uga degi laheed waxay tusaydaa marka taasu oo jumladaasu ay tusaydaa sujuudda badinteeda sujuuddana salaadaha loola jeedaa weliba salaadaha sunnadaa halkan loola jeedaa sababtoo ah salaadaha waajibka iyaga lama badi karo waa cadad kooban marka bikahrati sujuud sujuuddana salaadiyaa loola jeedaa oo jus ka mida ajzaadeediyaa lagu idlaaqay soo ma jeedid waxa weeyaan salaadana waxaa loola jeedaa salaadaha sunnada ilaa iyagaa la badi karaa waxay taasu tusaydaa salaadaha sunnadaa badintooda in ilaahay darajaadka qofka ku dalacsiiyo jannada meel sare ilaahay uu ka gaarsiiyo taasuu xadiisku daliil u yahay rawahu muslimaana weriye xadiidka taasna axaadiis badan ayaa tusaya oo macnahaas oo kale tusaya qofka salaadaha sunnadaa badiya ilaahay darajo sare inuu jannada ka gaarsiiyo axaadiista tusaydana waxaa ka mid ah xadiidka thawbaan ee imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey raqamka afar boqol sideetan iyo sideed oo nabi maxamed uu yidhi sala allahu calayhi wasalam calayka bikahrati sujuud fa innaka laa tasjudu lilahi sajda ilaa rafacaka allahu biha daraja waar sujuuda badi maxaa yeelay uma sujuudid rabbi sujuud ilaa haddaad u sujuuddo ilaahay daraju korkuugu qaadaa waxoda canka bihaa khadii'a hal dembina ilaahay hoos waa kaa ridaa waa kuu dhaafaa marka darajaad sare ayaa lagu gaaraa salaada sunnada badinteeda waajibkuna kaba sii fadli badan cabdullaahi bni mascuud xilyat lwliyaa sida ku sugan wuxuu yidhi maa dumta fii salaatin fa anta taqracu baaba almeli intaad salaad ku jirto waxaad garaacaydaa albaabka boqorka waman yaqrac baaba almelik yuftax lahu qofkii boqorka albaabkiisa garaacana waa laga furaya marka qofka salaada ku jira waa qof ilaahay u tadarucayo isku dulaynaya ilaahayna ma dayacayo subxaana wa tacaala marka waa in salaadaha sunnada aan badinno wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaal xafidtu waxaan ka xifdiyey uu yihi cabdullahi bni cumar min anabiy nabiga sala allahu caleyh wasalama cashra rakacaad toban ragco ayaa nabi maxamed ka xifdiyu yidhi oo uu tuka jiray nabigu toban ragco waxa weeyaan xadiidkan wuxuu ka hadlayaa salaadaha sunnada ah waa qaybo kala duwan qaybta uu xadiidkan ka hadlaa waa salaadaha sunnada oo waajibaadka la socda sunanka la yidhaha raatibada sunanka raatibada la yidhaah ee salaadaha shanta ahee faraa-idda iyo waxa weyan jumcada la socda ee ama ka horeeya ama ka dambeeya uu xadiidkanu ka hadlaa marka toban ragcoo nabigu tuka jirayaan ka xifdiyey yihi cabdullahi bni cumar xafidtu min anabi nabigan ka xifdiyey sala allahu caleyh wasalam cashara rakacaatin toban ragco ragcatayna laba ragcaan ka xifdiyey labadaas ragcoo qabla duhri duurka ka horeeya laba ragcoo duurka ka horeeya aan ka xifdiyey oo uu nabigu tuka jiray iyo wa ragcatayna laba ragcoo bacdaha duurka ka dambeeya laba waa ka horeyda marka duurku galoo la adimo intaan la aqimin ayaa tukanayda labana duurka markaa tukato kadib weeye waa afar ragco iyo wa ragcatayna laba ragcoo bacdalmaqribi salaada maqrib ka dambeeya markii maqribka la tukado waa lix ragco fii beytii gurigiisuna ku tukan jira labadan maqribka iyo wa ragcatayna laba ragco labadaas ragcoo bacdal cishaa cishaa ka gadaal ahaaday fii beytii gurigiisuna ku tukan jira ta waa sideed ragco iyo wa ragcatayna laba ragco oo qabla subxi salaada subax ka horreeyey muttafaqun caleyh waa toban ragca marka laba duurka ka horeyda laba ka dambayda waa afar laba maqribka ka dambayda lix laba ceshaha ka dambayda sideed iyo laba salaada subax ka horeyda waa toban tobanka ragco cabdullaahi bni cumar halkan wuxuu ku sheegay labada maqriba ka dambayda gurigu nabigu ku tukan jiray labada ceshaha ka dambaydana guriguu ku tukan jiray labada subxigaa ma sheegin xadiidkan kuma sheegin meeluu ku tukan jiray afarta duhurkana meeluu ku tukan jiray kuma sheegin laakiin waxa weeyaan afarta duhurka labada ka horeyda iyo labada ka dambaydaba guriguu ku tukan jiray waxaana caddaynaya xadiidka caa-isha ee imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey raqamka toddoba boqol iyo soddon caaisha waxay tidhi kaana yusallii fii beyti qabla duhri arbacan nabiga sala allahu caleyh wasalam gurigaygu ku tukan jiray duhurka ka hor afar ragco uma yakhruju waa bixi jiroo fa yusalli binnaasi dadkuu soo tuji jiray uma yadkhulu waa soo geli jiray guriga fa yusallii ragcatina laba ragcoo tukan jira marka xadiidkaas muslimka ku sugan ee min xadiida caaisha wuxuu noo faa-iideeyey laba masalo dheeraad ah masalada koobaad waxay tahay afaruu nabigu ka hormari jiray duhurka ee laba kaliya maaha afartana wuxuu ku tukan jiray guriga labada duhurka ka dambaydana gurigu ku tukan jiray halkaas marka waxaan ogaanay duhurka raatibadiisa afarta ka hore ee labada ka dambeyd ee lixdaba nabigu gurigu ku tukan jiray maqribkana gurigu ku tukan jiray ceshaha labada ka dambeydana gurigu ku tukan jiray maxaa soo haray labada ragco ee salaada subax ka horeyda ayadana xadiidka bukhaariga ku sugan min xadiid ibni cumar cabdullahi ibni cumara wuxuu yidhi wuxuu yidhi xadaatnii ukti xafsa xafsa binti cumar ayaa ii sheegtay ana nabiya sala allahu caleyh wasalam kaana yusallii sajdatayni khafiifatayni bacda maa yatlucu lfajr nabigu inuu laba ragcoo fudud tukan jiray marka salaada subax dhalato wa kaanat saacatan laa adkhulu cala nabiyi sala allahu alay waslam fiiha waxayna ahayd saacadaana nabiga usoo gelayn gurigiisuu ku jiraa waana intaan salaadii subax la tukan marka inuu tukan jiro guriga ku tukan jiray taasay ii sheegtay xafsa binti cumar radia allahu canhaa wa kadalika xadiid caaisha oon sheegi doonana waa ku cadyahay marka xadiidkaa saxiix bukhaariga ku sugan ee xafsa binti cumar radia allahu canhaa ayaa caddaynaya labada ragcoo subxigana inuu nabigu guriga ku tukan jiray halkaas waxaa noo caddaatay laba-iyo toban ragca nabigu gurigu ku tukan jiray afar duurka ka horayda laba ka dambayda laba maqribka ka dambayda waa sideed labada cishaa ka dambayda waa toban labada salaad subax ka horayda waa labiyo toban dhammaan nabigu gurigu ku tukan jiray waana laba-iyo toban ragco oo uu nabigu sala allahu calay wasalam faraa-idka raacsii jiray wa fii riwaayatin waxaa ku sugna riwaayat allahuma bukhaariy muslim u sugnaatay wa ragcatayna laba ragcaa nabiga ka xifdiyey bacda aljumuca fii beyti gurigiisuuna ku tukan jiray tanna waxa weya waa laba ragco oo raatibo ah oo jumcada raacsanoo ka dambayda nabigu ayagana guriguu ku tukan jiray walilmuslimin waxaa u sugnaaday kaana nabigu wuxuu ahaa idaa talaca alfajru fajarku markuu dhasho laa yusallii ma tukan jirin ilaa ragcatayni laba ragca maahane labada ragcoo khafiifatayni fudfudud marka salaada subax dhalato nabigu laba ragcuu tukan jiray waana fududay jiray wa can caaishata radia allahu canha ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalama kaana wuxuu ahaa laa yadacu midaan ka tegin arbacan afar ragco afartaasoo qabla duhri duhurka ka horayda afar duhurka ka horayda nabigu kama tegi jirin marka maxay noo faa-iiday xadiidkanu nabiga duurka afar inuu ka hormari jiray oo laazimi jiray caa-isha iyadaana uga ogaal badan cabdullahi bni cumar maxaa yaha caa-isha guriga uu nabigu ku tukayay joogtay laakiin cabdullahi bni cumar guriga ma joogin guriga abiisu ku noolaa waa loo sheegin oo waxa weeyaan walaashiis ayaa zawjada nabiga ahayd xabsa marka iyadaa u sheegin markuusan isagu nabigu nabiga ku arag laakiin xabsa iyadu indheheeday ku arkayd oo gurigu nabigu ku tukanayay caaishana waxa weeyaan indheheeday ku arkayd oo nabigu gurigeedu ku tukanayay sala allahu alay slam afar kama tegi jirin nabigu wa ragcatayna laba ragcana nabigu kama tegi jirin labadaas ragcoo qabla alqadaati salaada subax ka horayda rawahu lbukhaariyaa wariyey idan marka rawaatibta nabigu faradka uu raacsii jir uusan ka tegi jirin waa laba iyo toban aimada gobol xadiidka cabdullahi bn cumar ee qaatena toban ay yidhaahdeen laakiin sida daahirka waa labiiyo toban maxaa yaele xadiidkan caaisha bukhaari waa ku caddahay afar duurka ka horeyda nabigu inuusan ka tegi jirin waa ku cadda waxaana sidaasoo kale ayidi doonaa xadiidka soo socda ee waxa weeyaan umu umu xabiiba bint abi sufyaan umu xabiiba bint abi sufyaan xadiidkeeduna sidaasu ayidi doonaa marka waxaan halkaas ka faa-iidaysanay laba-iyo toban ragco oo faraa-ida la socoto oo nabigu laba-iyo toban kaba guriga ku tukan jiray fawaa-id waaweynaana ku jirta guriga in lagu tukado nabiguna sidaasuu ku boori jiray nabiga sala allahu caleyh wasalam waxaa ka mid ah xadiistuu ku booriyey xadiiska cabdullahi bni camar ibni caas ee bukhaari muslim ay wariyeen oo uu nabigu yidhi ijcaluu fii buyuutikum min salaatikum waar guryihiina salaadiina qayb ka mida guriga yeelo ku tukada walaa tatakhiduuhaa qubuura waar guryaha qubuuraha ka dhiganina qubuurahan lagu tukano dadka ku jiraa ku tukani waar gurigiina meelaan lagu tukana ka dhiganina ee guryaha salaadaha sunnada qayb siiyo ku tukada sidaasuu nabi maxamed yidhi sala allahu caleyh wasalam waxaa la mid ah xadiidka zayd ibnu thaabit oo nabigu uu yidhi sala allahu caleyh wasalam salluu ayuha annaas fii buyuutikum wardabaw guryihiina ku tukada salaadaha sunnadaa maxaa yeelay fa ina afdala salaati lmar-i qofka salaadiisa midda ugu fadliga badan fii beyti waa miduu guriga ku tukado ila almaktuuba salaada waajibkaa maahane shanta waajibkaa ragga waxaa waajib ku ah inay masjidka ku tukadaan dumarkana waxaa u fadli badan gurigooda masjidkana waa uga ansaxayda laakiin guriga iyaga u fadli badan raggana masjidka inay ku tukadaan shanta salaadood waajibay ku tahay ninkii aan cudurdaar sharciya lahayn cudurdaar sharci ah cudurdaar sharciyana waxaa kamid a naftiisa inuu ubaqayo ama maalkiisa oo masaajidka uusan imaan karin taasaa ka mid ah marka waxaa fadli badan salaadaha sunnada guriga waxaa kaloo ka sugan nabigu inuu sheegay xikmad weyn iyo faa-iido weyn oo ku jirta guriga marka lagu tukado xadiiska jaabir imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey toddoba boqol toddobaatan iyo sideed raqamka ah oo uu nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam idaa qadaa axadukum salaata fii masjidi qofkiin salaada markuu masaajidka ku dhammeeyo waajibkaa falyajcal libeytii nasiiba guriga nasiib ha u yeelo min salaatihi fa ina allaha jaacilun fii beyti min salaati khayran ilaahi weynaa subxaana wa tacaala khayr ayuu yeerayaa guriga salaadaas uu ku tukanayo marka gurigay dan u tahay waxa weeyaan wuxuu ka helayaa khayr iyo barako eelkii caruurtii arkaya isagoo tukanaya gurigii ayaa barako iyo khayr ilaahay yeelayaa waxa weeyaan khushuuc badan uu ka helayaa riyaa iyo isususkii dhan uu ka fogaanaya ilaa ilaah kaliya arkaya gurigiisuu ku tukanaya marka salaadaha sunnada guriga u fadli badan oo waxa weyan aan jamaacada lagu tukan salaada hadda jamaacada wix lagu tukado sida salaada ciidda oo kale iyo salaatulkusuufka iyo iyaga jamaacada la tegaya wa canhaa caaisha radia allahu canha qaalat caaisha waxay tihi lam yakuni nabiyu nabigu ma ahayn sala allahu calayh wasalam calaa shayin shay korkiis shaygaasoo min anawaafili sunnooyinka ka mid a ashadda mid uga adayg badan tacaahudan ka warqabidda minhu nabiga xaggiisa calaa ragcatay ilfajri labada ragco ee salaada subax waxa weeyaan ka horeeya ma jirin shay sunnaa oo nabigu uga dadaal badan yahay sala allahu calay wasalam labada ragc ee salaada subax ka horeyda muttafaqun caleyh marka xadiidkana wuxuu caddaynayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam sunnooyinka uu ugu adeega badnaa ee uu ugu ilaalinta badnaa waa labada ragcee salaada subax ka horeyda xataa hadday qofka ka tagan sunno waxaa inuu soo qalleeyo oo bacda salaa uu salaada subxi markuu tukado ka gadaal waa inuu qalleeyo ee uusan ka tegin walimuslimin waxaa u sugnaaday nabigu inuu yidhi ragcata alfajri salaada subax labada ragcoo ka horeyda labada ragcood oo sunnadaa ee ka horeyda salaada subax khayrun ayaga ka khayr badan min addunyaa adduunye iyo wamaa fiiha wax adduunye ku sugan in adduunyada korkeeda waxa yaalla lagu siiye maal iyo mulki ah waxaa ka khayr badan labada ragco ee salaada subax ka horeyda inaad tukato ilaahay agtiisa waxaad uga gaaraysaa mulki iyo maal iyo barwaaqo aan dhammaanayn ma aha wax laga dhimanayo wax ilahay agtiisa yaalla haddii ilaahay ku siiyo jannada waxaan laga xanuunsanayn waxaan laga biliqaysayn waa waxaan laga qaxayn waa waxaan laga duqoobin waa raaxa daa'ima waa mustaqbal la hubo ma ahan dhaldhalaalka adduun mustaqbalna maahan kaasu walaa nabiga sala allahu calayhi wasalama dadaalka uu ku dadaali jiray labadaas ragco ee salaada subax ka horeyda waxaa ka mid ah sida saxiixulmuslimka ku sugan raqamka lix boqol iyo siddeetan nabiga kama tegi jirin hadduu safro iyo hadduu naga yahay midnaba laakiin nabiga sala allahu calay wasalam raatibooyinkan kaloon soo sheegnay markuu musaafir yahay ma tukan jirin markuu musaafirka yahay labaiyo tobankan ragcoon soo sheegnay nabiga weligiis isagoo tukaan lama sheegin isagoo musaafira laakiin labadan ragco waa tukan jira xataa hadduu musaafir yahay hadduusan qofku tukanna ogow salaadahan markuu musaafir yahay hadduusan tukan hadduu awel markuu gurigiisa joogay tukan jiray oo uu daa'imi jiray markuu safro isagoon tukana loo qora sida nabi maxamed cadeyey sala allahu calay wasalam markuu xanuunsadana waa loo qoda laakiin shardi waxaa markaad caafimaadka qabtood nagi-eedood gurigaaga joogtay inaad daa'imi jirtoodan dayici jirinaa shardi ah wacan ummi xabiibata ummi lmu'miniina radia allahu canhaa qaalad waxay tidhi ummu xabiiba ummu xabiiba ummi lmuminiin waa zawjadii nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam magaceeda waxa la yidhaha ramla bintu abi sufyaan aa la yidhahdaa ramla bintu abi sufyaan abi sufyaanna magaciisa sakr ibnu xarbiyaa la yidhahdaa waa ninkii madaxda u ahaa quraysh oo dhan hogaamiyaheeda ahaa kadibna waa islaama saxaabiyu noqday jaliil ah marka ramla bint abi sufyaan aa la yidhahdaa umu xabiiba kunyadeeda la yidhaha kunyaday caan ku tah toddobiyo toban sano ayadoo jirtaan nabiga nabi ilaahay ka dhigay salawaatullahi wasalaam caleyh marka nabiga waxyiga lagu bilaabay toban iyo toddoba sanoay jirtay waxay ka mid tahay gabdhihii saabiqaadka ah ee islaamka u hormaray maka intii la joogay islaamtay markii gaaladii maka deganeeda quraysheed ay muslimiinta dhibeen oo ay ilaahay ka caabudi waayeen oo u diideen ilaahay inay xorriyad ku caabudaan ayay diinteeda la carartay hijrootay iyada iyo zawjkeeda cubaydillaahi ibnu jaxshi xabashay usoo hijroodeen usoo carareen markii xabasho la yimid oo waddan gaala la tegey uma tanasara zawjuha wartada can ilislaam krishtan buu noqday zawjkeedii ninka dhammaan muslimka ahaa ee awal saxaabiga ahaa murtad buu noqday waa ridoobay islaamkana wuu ka baxay taas waxay ku tusaydaa dumarka iyo ragga waa qofka ilaahay sugo ayadu waa sugnaatay islaamkii ku sugnaatay asna waa ridoobay waana khuduurada iyo balaayada ay leedahay tegitaanka wadamada gaalada la tago haddaan markaas danu kugu kalifin laakiin saxaabadan ayaga danaa ku kalifta weliba nabigaana u ruqseeyey sala allahu calay wasalam inay halkaan soo aadaan laakiin ninkaana musiiba si gooniya isaga ugu dhacday marka markii uu waxa weeyaan ridoobay ayay ka tagtay marka dee ninku hadduu islaamka ka baxo gabadhii awal ku xirneeda muslimadda aheed waxa weeyaan way ka furantay marka meeshaasay joogtay xabashay joogtay halkaas markay joogtay ayaa nabigu guursaday waxaa u doonay boqorkii xabashada najaashi oo nin muslim ahayo islaamay asagaana meherka nabiga ka baxshay kadibna nabigu u soo diray sanadii toddobaad ama sanadii lixaad ee hijiriyada ayuu soo diray nabiga sala allahu caleyh wasalam ahlucilmigu waxay yidhahdeen guursiga uu guursanayay xikam ayaa ku jira oo xikamkaas waxaa ka mid ah maadaama uu dhalay ninkii quraysh oo gaalaa madaxda u ahaa bal ninkaas inuu soo dumo gabadhiisiyuu guursaday bal nabiga iyo isagu inay isku soo dhawaadaan ilaa usoo dhawaashada uu nabiga usoo dhawaanaya dana ugu jirto wuu islaami marka sidiiyayna noqotay wuuba ku faanay abu sufyaan in nabigu gabadhiisii guursaday marka markii dambena ilaahay waa hanuuniyey xikmadda labaadna nabiga sala allahu calay wasalam uu u guursaday ummu xabiiba waxay ahayd gabar mu'minad oo muhaajiraad ah oo qurbo joogta ayay ahayd qalbigeeda inuu xoojiyo oo waxa weyan cidlada ay ku sugan tahay uu u wehel yeelo islaamkeeda ay kusii sugnaato taasay aheyd taasuna waxay ku tusaydaa nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan guurka uu guursanayey ma ahayn shahwo gudasho ma ahayn oo kaliya xikam waaweyn ayuu watay oo nabigu uu ilaalinayay salawaatullahi wasalaamu calayhi ilaahayna uu ugu baneeyey waxay magaalada madiine ayay ku dhimatay afartan iyo afar markay hijiriyadu ahayd umu xabiiba umulmuminiin can ummi xabiibata ummi lmu'miniina radia allahu canha qaalat waxay tihi samictu nabiya nabigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu nabigu leeyahay man sallaa qofkii tukada ithnatay casharata ragca qofkii tukada laba-iyo toban ragco fii yowmin wa leyla habeen iyo maalin laba-iyo toban ragco qofkii tukada buniya lahu waa loo dhisaa qofkaas bihina ragcooyinkaa sababkood beytun guriya loo dhisaa filjannati jannada looga dhisaa rawaahu muslimaa wariyey xadiidkan nabi maxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qofkii laba iyo toban ragco tukada habeen iyo maalin waxa weeyaan guri ayaa jannada looga dhisaya laba iyo tobankaas ragco oo tukaday sababkood wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaa tadawucan waxa weyan laba iyo toban oo sunnaaha laga hadlaya laba iyo toban ragco oo sunnaha qofkii tukada weeye marka jannada haddii guriga lagaaga dhisana hadhow markaad dhimato haddii jannadaas gurigaagaasad aadaysa marka jannada in lagu galo ayay tusaydaa waxa weeyaan arrintaas xadiidku wuxuu tusaya in jannada lagu galo salaadaha sunnada ah oy sabab u yihiin waalid tirmidi waxaa u sugnaaday naxwi xadiid ka mid la mid ah uu umu xabiiba ka wariyay wasaada wuxuu tirmidi siyaadiyey labayo tobanka ragca lagu sheegay marka xifdiso aad ka faa'idaysatide arbacan afar qofkii tukada qabla duhri salaada duhur ka hor wa ragcatayna laba ragco qofkii tukada bacdahaa duhurka ka gadaal wa ragcatayna laba ragco bacda almaqribi maqribka ka gadaal wa ragcatayna laba ragco bacda alcishaa cishaha ka gadaal wa ragcatayna laba ragco qabla salaati alfajri salaada subax ka hor marka labiiyo tobankuna waa kuwaas labiiyo tobankuna waa kuwaas imaam tirmidina xadiiska waa saxiix yeelay marka wuxuu xadiisku waafaqayaa waxa weya sidii caa-isho xadiidkeedii noogu soo hormaray in nabigu sala allahu calay wasalam duhurka ka hor afar uu tuka jiray oo rawaatibta faraa-idka la socotay mu-akadada ay labi iyo toban tahay ee aysan toban ahayn taas ayuu xadiidku tusaya walilkhamsati shantii waxaa usugnaaday canha can caa-isha man xaafada qofkii ilaaliya calaa arbacin afar qabla duhri duhurka ka hor wa arbacin afar bacdaha duhurka ka gadaal xaramahu llahu ilaahay waa ka xaaraamtinimeeya cala naari naarta waxa weeyaan qofkii ilaaliya afar ragcood duurka ka horeyda iyo afar ragcood duurka ka dambayda ilaahay naartuu ka xarima ilaahu naarta naga xarim oo jirkayaga naarha taabsiin xadiidkan wuxuu noo faa-iideeyey faa-iida cusub oo ah duurka afar inay ka dambaydo axaadiistii hore oo dhan kii cabdullaahi bni cumar kii waxa weyaan caa-isha waxa weyan kii umu xabiiba dhammaan waxaan soo ogaanay waxa weyan duhurka in laba ka dambayday laakiin xadiidkan wuxuu ku daray in afar ay ka dambaydo marka waxay tahay afarta ka dambayda laba waa mu-akada waa laazimi jiray nabigu sala allahu caleyh wasalam waa laazimi jiray labana mu-akada maahan xadiidkaana sheegay ajarkaas weyna waa lagu ballan qaaday laakiin mu-akado inaysan ahayn waxaa tusaya nabigu ma laasimi jiray sala allahu caleyh wasalam inuu laasimay lama sheegin marka waxa weeyaan labana mu-akado wey labada kalena mu-akada ma aha labada afarta duhurka ka dambayda lakiin afarta ka horreyda waa wada mu-akada sida saxiixa oo raajixa ah xagga daliilka marka la fiiriyaan ka hadla wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam raxima allahu ilaahay ha uu naxariisto imra-an qof sallaa tukaday arbacan afar qabla alcasri casirka ka hor raxima allah ilaahay ha u naxariisto imra-an qof qofkaasoo sallaa tukaday arbacan afar afartaasoo qabla duhri duhurka ka horeyda rawaahu axmeda weri wa abu daawuuda weri wa tirmidiyu wa xasanu xasanu ka dhigay wabnu khusaymina waa wariyey wa saxaxahu waa saxiix yeelay xadiidkan aimo badan ayaa qawiyeeyeen imaam tirmida xasanu ka dhigay ibnu khusaymana wuu saxiix yeelay imaamu nawowina raximahu llahu tacaala wuu saxiix yeelay oo wuxuu ku saxiix yeelay sharaxa saxiixulmuslimka iyo riyaadu saalixiinka labadaba sheekh naasudiin albanina wuu saxiix yeelay saxiixu tarkiibka iyo saxiix sunan abi daawuudka labadaba ku saxiix yeelay marka xadiidku waa xadiis sugan wuxuuna tusayaa afar ragco oo sunna oo casirka ka horeyda ayuu tusayaa afartaas ka horeydana waxa weeyaan sunnada mu-akadada maahanoo la daa'imo oo inaysan sunna mu-akada ahayn waxaa tusaya nabigu inuu daa'imay oo uu mar walba tuka jiray lama sheegin marka sidaas daraaddeed waxay tusaydaa waxa weeyaan inay sunno tahay laakiin aysan mu-akado ahayn afarta ragco laysku xidhiiri maayee salaama u dhaxayda waxaana sidaas tusaya oo in salaamu u dhaxayda tusaya xadiiska abu daawud iyo tirmidi ibnu maaja iyo nasaa-i iyo axmed iyo keyrkoodba ay waliyeen min xadiidi caliy ibn abi aalib radia allahu canhu oo cali ibnu abi aalib markuu tilmaamaya tadawuca nabiga wuxuu yidhi wa arbacan qabla alcasri afar ka horeyda waxa weyaan casirka ayaa nabigu tukaday yafsilu bayna kuli ragcatayni bitasliimi wuxuuna ku kala saray nabiga sala allahu caleyh wasalama laba ragcoo kastaba salaam uu salaamaya cala almalaa'ikati almuqarabiina waalnabiyiina waman tabicahum min almuslimiina waalmu'miniina salaam assalaamu calaykum ila markaad leedahay malaa'igta muqarabiinta nabiyaalka muslimiinta iyo mu'miniintaad salaamaysa sidaas ayuu leeyahay xadiidka cali taasuna waxay tusaydaa afarta ragco ee casirka ka horeyda siday sunnada qowliyada ugu sugnaato nabiga qowl ahaan uu ugu duceeyey dadka tukada ficil ahaanna waa u sugnaato sunna ficliya ku sugnaato nabigaa tukaday sala allahu calay wasalam sidaasuu xadiidku tusaya ahlucilmiga gobol xadiidka dacniyeyna waa jiraan sida alcalaamatu ibnulqayim oo kale zaadulmucaadka shiiqiisii waxa weeyaan ibnu taymiyana uu ka soo naqliyey inuu weliba dhihi jiray waaba mawduucba laakiin ahlucilmigaas badanoo sheegnayna waa saxiixiyeen ogow hadda xadiidka وعn cبdاللh بن مqفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاala نabigu wuxuu yihi صlوu tukada qبلa المqربi mqربka ka hor صlوu tukada qبلa المqربi mqربka ka hor ثuma qaala nabigu wuxuu yihi في ثالثةi markii saddexaad liman shaءa waa qofkii doona wuxuuna sidaas nabigu u yidhi karaahiyata nebcaysi uu nebcaysanayo an yتakidaha inay sunadaas ka dhigtaan annaasu dadku sunatan raatibo aan laga tegin macnaha rawaahu الbخaariya wariyey xadiidkan saxaabiga wariyay waa cabdullaahi ibnu muqafal ibnu hanmi almusani wuxuu ka mid yahay saxaabadii nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam la gashay baycatu ridwaan taxta shajara geedda hoosteeda saxaabadii kun iyo afarta boqol ahaa ee nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam beycada la gashay weliba geedkii quraca ahaa ee beycada lagu qaadaya laamihiisa wejiga nabiga isagaa ka celinayey isaga ayaa ka celinayey isagaa ka celinayey kun iyo afartaas boqol ee baycada nabiga kula galay geedaas agteedana xadiis saxiixa ku sugan hal mid inuusan naarta ka gelin saxaabadaas ayuu ka mid yahay wuxuu ka mid ahaa tobankii saxaabi ee cumar ibnulkhadaab u diray basra si ay dadka diinta u baraan madiine ayuu degay kadib basru u wareegay basruuna ku dhintay hijriyadu markay ahayd konton iyo sagaal radia allahu tacaala canhu wa ardaa cbdاللahi بن مغفل وعn cبdاللahi بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاala نabigu wuxuu yihi صlوu tukada qبلa المqرب lafdigaas ayaa bluqa ku sugan laakiin xadiidka lafdigiisu sida uu ugu sugan yahay صaxiiح الbخaariga raqمka kun boqol sideetan iyo sadex waxa weeyaan صlوu tukada qabla صalaaة المqرب lafdigaasuna ka cadiya lafdigan oo mqribka la sheega waa salaada mqrib intaan la tukan marka la adimo mqribka inta aan la tukan laba ragcoo sunnaha ka horeyda laakiin muakada maaha muakada maaha marka nabigu wuxu uhi salluu qabla salaati lmaqrib salaada maqrib ka hor tukada salluu qabla salaati lmaqrib salaada maqrib ka hor tukada uma qaala nabigu wuxu uhi fi halaaati markii saddexaad liman shaa qofkii doona taas marka waxay tusaydaa amarka uu nabigu yihi tukada inuusan waajib ahayn ilaa amarku asalka waajibnimu tusaa laakiin liman sha'daas waa qariino iyo calaamad tusayda inaan waajibnimo loola jeedin oo qofka mashiicadiisa yaa nabigu ku xiray sala allahu calay wasalam wuxuuna saas nabigu u yidhi karaahiyata nibcaysu nibcaysana an yataqidaha inay dadku ka dhigtaan an yataqidaha annaasu dadku inay ka dhigtaan sunnatan macnaha sunna waxaa loola jeedaa dariiqa laazima ama sunna raatiba sunna raatibaha marna laga tegin sida labayo tobankii horan soo sheegnay saas maaha waa in marmar hal qofku ka tago sida badanna uu tukado waa sidaas rawahu lbukhaari wariyey xadiidkaas saxiix bukhaariga ku sugan wuxuu noogu caddaatay laba ragco oo sunnaa inay maqribka ka horeydo oo salaada maqrib marka la adimo intaan la aqimin la tukado mu-adiniintana si ilaahay u nooleeyo waa inay sunnadaas nooleeyaan oo marka ay adimaan maqribka ay u kaadiyaan oo dadka fursad siiyaan labadaas ragco lagu tukado waa inay siiyaan haddii ay waxa inta adimaan ay hore ka aqimaan sunnadii o dhan xataa qofkii tukalaa ayagaa ka hortaagan marka sunnada nabiga waa inay nooleeyaanoo fursad siiyaan oo aysan waxweyn ummadii ka hor istaagin sunada nabiga sala allahu caleyh wasalam wa fii riwaayati ibni xibaan waxaa ku sugan ana nabiya nabiga sala allahu caleyh wasalam sallaa waa tukaday qabla almaqribi ragcatayn nabi maxamed isagaaba tukaday salaada maqrib ka hor laba ragco tanna waxay tusaydaa labada ragco ka horeyda maqribka sunna ficiliya inay nabiga uga sugan tahay siday qowl ahaan ugu sugan tahay ficil ahaana nabigu waa u sameeyey walimuslim waxaa sugnaaday can anasin radia allahu canhu qaala anas wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahay nusallii kuwa tukada ragcatayni laba ragco bacda guruubi shamsi qoraxdu markay dhacdo ka gadaal laba ragcaan tuka jirnay fa kaana nabigu wuxuu ahaa sala allahu calay wasalam yaraanaa midna arka falam ya'murnaa nama amrin walam yanhanaa nagamana reebin nabigu waan arkay markaan samaynaynay nama amrayn nagana reebi mayn waa amray nabigii oo xadiidka cabdullahi ibnu qafalay ku sugnaatay ee isagaan inuusan maqlin anas ibnu maalik ayaa meesha ka muuqata maxaa l nabigu waa amray nabigu waa amray wey waa cadda kamana reebin tanna waxaa la yidhaha sunna taqriiriya in saxaabadu samay jireen oo labada ragcad tuka jireen oo waxwey nabiguna uu arkayu sugay ayay tusayda markaas saddexdii dariiqoo sunnadu ku sugnaa jirtay ay labada ragca ku sugnaatay sunna qawliya nabigaa amray salluu qabla almaqrib sunna ficliya nabigaa tukaday sallaa qabla almaqribi ragcatayni nabigaa isagaaba tukaday ficil ahaan u sameeyey iyo sunna taqriiriya nabiga inta hortii saxaabadu ku tukadeen ayuu ihbaatiyey oo uu sugay nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam wa can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu caleyh wasalam yukhafifu mid fududeeya alragcatayna labada ragco allatayna labada ragco qabla salaati lfaj qabla salaati subxi salaada subax ka horeeya labada ragcoo salaada subax ka horeyda nabi maxamed waa fududay jiray sala allahu calay wasalam markuu tukana ma dheeray jirin tanna waxa weyan waa sunno kale oo ah waxa weyan labada ragco oo ka horeyda salaada subax waa in qofku markuu tukana uu fududay uusan aada u dhaadheerayn isagoo sugayo arg rugni walba arkaantii isagoo arkaantii rugni walba sugaya waa inuu haddana fududeeyo sidaasaa sunnadii ah inuu dheereeyo sunno maaha xataa intii uu fududay jiray inii aniga aquulu aan idhaahdo aqraa nabigu ma akriy biummi lkitaab faatixadii ma akriyo ilaa aan is idhahdo siduu u fududayna manaa suurada dhaadheer kuma akri jirin muttafaqun caleyh waana akriyay inta faatixada weliba akriyo suuradna ku dari jiray sida xadiidka soo socda abu hurayra caddaynayo laakiin macnaha salaadihiisa kale marka la fiiriyo salaadaha kaleeto wuu dhaadheeray jiray laakiin labadan ragco nabigu waa gaabi jiray sala allahu caleyh wasalam marka xadiidkaas caaisha ee bukhaariy muslim waxay tuseen labada ragcoo salaad subax ka horeyda sunnadaa marka la tukanaa sunnadu waxay tahay in la fududeeyo la gaabiyo wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calayhi wasalam qara'a waa akhriyey fii ragcatay alfajri subxiga labada ragcoo ka horeyda nabigu wuxuu ku akhriyey qul yaa ayuha alkaafiruun qul yaa ayuha alkaafiruun iyo wa qul huwa allahu axad rawahu muslim aa wariyey tanna waxay noo caddaynaydaa nabiga sala allahu calayhi wasalam faatixada markuu akriyo sua suuradihii uu akri jiro ka dambeeyey ragcada hore markuu faatixada akriyo qofka tukanaya labada ragcoo salaada subax ka horeyda markuu faatixada akriyo qul yaa ayuha alkaafiruun ku daraya ragcada dambaydana wuxuu ku darayaa qul huwa allahu axad imaam muslimana saxiixiisa ku wariyey waxaa kaloo nabiga ka sugan inuu marar aayaad kale ku akri jiray oo markuu faatixada akriyo ragcada horeyda uu ku akri jiray nabigu quuluu aamanaa billaahi wamaa unzila ilayna aayadda suuratulbaqara ku jirta ee raqamkeedu yahay boqol soddon iyo lix ragcada labaadna waxa weeyaan uu ku akri jiray aayadda waxa weyan suuratu ali cimraan ku sugan ee raqamkeedu yahay konton iyo labo aayadda ka bilaabata falamaa axasa ciisa minhum alkufra aayaddaasuu ragcada labaadna ku akri jiray falama axasa ciisa minhum alkufra qaala man ansaari ila allah qaala alxawaariyuuna naxnu ansaaru llahi aamana billahi waashhad biana muslimuun aayaddaasuu ragcada labaad ku akri jiray ragcada horena aayadda suurat lbaqara marka marna qul huwa allahu axad iyo qul yaha lkafiruun labadan ragca ku akrinaa mar kalena labadan aayado ku kala akrinaa sida wanaagsanna waxa weeyaan sidii nabig oo kale qofku inuu yeelo marna uu ku akriyo qul yaha lkafiruun iyo qul huwa allahu axad marna labadan aayadood uu akriyo si uu u noqdo sunnadii qofku wada dhaqmay sidaas weeye sida wanaagsan wa can caaishata radia allahu canha qaalad caaisha waxay tidhi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa sallaa markuu tukado ragcatay ilfajri labada ragcoo salaada subax ka horeyda iddajaca nabigu waa seexa jiray calaa shiqihi alayman dhinaciisa midigtaahu u seexa jiray rawaahu lbukhaariya xadiidkaas wariyey xadiidkan imaam bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey min xadiidi caaisha nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam markuu labada ragcoo salaad subax ka horeyda tukada dhinaca midigtaah u seexa jiray waa sunno waxaana soo ogaanay nabiga gurigu labada ragca ku tukan jiray markuu guriga ku tukado ayuu dhinaca midigta u seexa jiray wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abuu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa sallaa axadukum qof inin ka mida markuu tukado ragcatayni laba ragco qabla salaati subxi salaada subax ka hor haddii qofku laba ragco tukado falyadajic ha u seexdo calaa janbihi layman dhinaciisa midigta ha u seexdo dhinaciisa midigtaa ha u seexdo rawaahu axmedaa wari wa abu daawuuda wa tirmidiyu wa saxaxahu uuna saxiix yeelay xadiidkan aimo badana saxiix yeelan tirmidaa saxiix yeelay sida xaafidku halkan ku sheegay ibnu khusayma saxiix yeelay ibnu xibaan ayaa saxiix yeelay imaam nawowi raximah llahu tacala sharxa saxiix muslimku ku saxiix yeelay xaafid ibn xajar fatxulbaarigu ku saxiix yeelay sheekh naasudiin albani raximah llah saxiix jacmu saqiirku ku saxiix yeelay xadiidkan marka aimadaasoo dham way saxiix yeeleen waxayna tusaydaa seexashada dhinaca midigta loo seexdo siday ugu sugnaatay sunnada oo ficliyadahu nabi maxamed ficilkiisa ugu sugnaatay sunna qowliyana waa ku sugnaato nabigu waa camr amarkaas nabigu uu amrayna sala allahu calayh wasalam amru wujuub ma ahan ee waa sunno waxaana waajibnimadaas ka leexinaya waxa weeyaan ficilka nabi maxamed sala allahu caleyh wasalam oo xadiiska bukhaari iyo bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiisi caaisha caaisha waxay tidhi ina nabiya sala allahu caleyh wasalam kaana idaa sallaa sunnata alfajri nabiga wuxuu ahaa markuu salaada subax labada ragco ka horeyda tukado fa in kuntum mustayqida haddaan aniga soo jeedo markaas xadathanii anu ii sheekay jiray ma seexan jirin wa in ladajaca haddaanan soo jeedinna waa seexan jiray xataa yu-adana bisalaa ilaa la yidhahda salaada la aqimaa rasuulka allow soo istaag waa la aqima markee marka nabiga sala allahu calay wasalam wuu ka tegi jiray marmar inaysan waajib ahayn ayaa taasu caddaynayda marka labada ragco waa sunno waajibna ma ahan waajibna ma ahan xadiidkaas ayaa noo caddeeyey alcilmiga waxay isku khilaafeen qof kastoo labadaas ragca tukada ma sunna inuu dhanka midigta u seexdo mase waa la kala qaadaa in badanoo ahlcilmiga ka mida waxay yidhahdeen la kala qaadi maan qofkii salaatuleyl xala tukaday iyo kaan tukan mar haddaad labada ragca tukato waxaa dhinaca midigtaad u seexan waana madhabka shaaficiyada waa madhabka xanaabilada waa sida ibnu abi shayba uu ka wariyay abi muusa alashcari raafic ibn khadiij waa saxaabadii nabi maxamed anas ibnu maalik cabdullahi ibnu cumar abu hurayra ibnu siriin curwat ibnu zubayr iyo qeyrkood ahlcilmiga gabal waxay yhahdeen may waa la kala qaadin dadka qofkii xala salaatuleyl u taagnaa labada ragcee salaada subax ka horeyda markuu tukado dhinaca midigta ha u seexdo waa u baahanya inuu nastee si uu nashaad u helo salaada subax de waa la hurda maahano indhaha laisku dhajinaya qalbiga ee waxaa loola jeedaa dhanka midigtaha dhinaca loo dhiganaya si xoogaa jirku u nasto eedaad hurdid maxaad hurdi salaadii labadii ragcoo sunada tukatay aqimkiibaa ku xiga sidaad ku hurdaysaa sidaas marka qofkii salaatuleyl tukaday ee loo suneeyaa qofkii kalena looma suneeyo sidaas waa sida uu jesmiyey ibnulcarabi caaridatlaxwadiga sharaxa tirmidiga sidaasuu jesmiyey laakiin tafsiilkaas wax daliila ma leh sida raajixana waa inaan la kala qaadin sida aktaru ahlcilmiba ay mareen imaamu nawowi iyo sancaani iyo qeyrkoodba ay ka mid yihiin marka kala qaadeed ma leh laakiin mas'ala muhiima ayaa jirta masale muhiim ah ayaa jirta masaladaasu waxa ay tahay waxaan soo ogaanay nabiga sala allahu calayhi wasalam dhanka midigtaahu u seexan jiray waana amray nabigana sala allahu calayh wasalam gurigu labada ragca ku tukan jiray meesha uu waxa weeyaan dhinaca midigta ugu seexan jiray waa guriga waatan caaisha tiri xadiiska bukhaariga haddii aan soo jeedana anu ii sheekay jiray haddii aanan soo jeedina dhanka midigta u seexan jiray marka waa guriga waa guriga marka ma guriga qofkii ku tukado ku sunaysta ayaa dhanka midigta u seexanaa dadka masaajidka ku sunaystana sunnadaas ma samaynayaan mase qofka meel kasto oo uu ku sunaysto marba hadduu sunnadii tukaday waa laga rabaa aan soo qaadanaynaa hadalka xaafid ibn xajar fatxulbaariga uu ku yidhi juuska saddexaad safxada afartan iyo afar waa fatxulbaariga wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar wadahaba bacdu salaf salafka gobol ka mida wuxuu ku tegay ilaa istixbaabiha fi lbeyti dwn duuna almasjid waxa weeyaan in la sunneeyo oo lagu sunneeyo guriga qofkii guriga ku tukada ayay sunno u tahay laakiin masaajidka maya wa huwa maxkiyun can ibni cumara waana sida cabdullahi ibni cumar laga sheegay wa qawaahu bacdu shuyuukhina wuxuu qawiyeeyo xoojiyey culimmadeenna gobol ka mida biannahu lam yunqal can nabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu facalahu fi lmasjidi inaan laga soo guurin nabiga sala allahu alay slam weligiis inuu masaajidka ku sameeyey wa saxa waxaa ka ansaxay can ibni cumar cabdullahi ibni cumar waxaa ka ansaxay yihi xaafid ibni xajar annahu kaana yuxasibu man yafcaluhu qofkii masjidka inta ku tukada dhinac u seexdaa in waxa weeyaan uu dhagxanta yarkaa qaruuraxa inta qaato la dhici jiray inuu la dhici jiray sidaas ayaa ka sugnaatay sidaas ayaa ka sugnaatay cabdullahi bn mascuud laftirkiisa wuxuu dhihi jiray maa haada tamaruq waa maxay galgalashadan bacda rakcatay alfajri ka tamaruqi daaba sida xoolihii loo galgalanaa marka haddee guriga inay sunno tahay waa sugan tahay ee masjidka inuu inkirayay way dhici kartaa isaga laftirkiisu idan marka nabigana weligiis masaajidka inta ku tukaday uma seexan dhanka midigtaa saxaabada mid ka miduhuna weligiis dhanka midigta uma seexan masaajidka dhexdiisa marka sida sunnada waa sidaas waxa weeyaan ay ku tageen aimada salafka gobolka mid ah oo ah qofkii guriga ku sunaysta inuu u sexdo dhanka midigta ah qofkii masaajidka ku sunaystana aan arrintaas laga rabin maadaama aan nabigu weligii samayn sala allahu calayhi wasalam oo uusan masaajidka inta ku tukado uusan waxa weya dhankaas u seexan marka waana sida cabdullahi ibnu saalix minxatulcalaamka uu rajaxayo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed